bsm illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaah rab اlcaalamiin salى اllahu wslama clى nabiyina mxamed wclى aalihi وaasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu اlbukhaariyu raximah اllahu tacaala bismi illaahi الraxmaan الraxiim kitaabu shirka shirkadii ayuu u kitaab yahay axkaamteeda ashirkatu iyo asharikatu labadaba waa la dabdiyaa ayb baabu الsharikati fi الطacaami wالnahdi wاlcurub shirkaduna ama sharikadu sharcan waxaa la yidhaahdaa maa yaxduثu bاlikhtiyaari bayna اtnayni fasaacida min اlاkhtilaaطi litaxsiili الribxi waqad taxsulu bigayri qasdin kalirti wax soo dariyo waayo oo yimaado ikhtiyaar laba qof ay doorashadooda ku yimaado iyo ka badan oo wax isku darsi ah si ribix loo helo taasaa waxaa la yidhaahdaa sharika mararka qaarna waxaa dhici karta sharikadu inay timaado qasad la-aan iyadoon loo qasdin sida irti iyo dhaxal inay ku timaado oo dadkii xoolaha looga dhintay waa badan yihiin xoolahaasay shirko ku yihiin ikhtiyaarna ma jiro oo bikayri qasdin ayay dhacday ayb mararka qaarkoodna ikhtiyaar baa jiro laba qof baa xoolo isku darsanayan iyo ka badan waxbay isku darayaan si ribix loo helo ayb mararka qaar xoolaa la ysku daraa mararka qaarna waxaa la ysku darsadaa xoog iyo xoolo oo ninna marka waa shaqaynayaa shaqadii buu qabanayaa xooggiisa ayuu shirko ku noqonayaa ninka kalena maalkii buu keenayaa faa-iido wadaagay noqonayaan waana mudaarabada ama qiraabka waxa la yidhaahdo ayb mararka qaar manfaco in shirko lagu noqdaa laga yaabaa way noocyo waa noocyo badan tahay ayb baabu sharikati sharikadii ayuu u baab yahay axkaamteeda fi طacaami cuntadii la wadaago waannahdi sahayda la wadaago walcuruudi iyo badeecada nahdi waxaa weeyaan sahayda dadka markay safarka yihiin nin walbaa xoolo waxyarba u haystaa matalan xoolihiibaa inay yaraadaan laga baqayaa nin walbaa marka waxaaga inta ku soo rid wixibaa marka meeshii lagu soo wada ridaya hadhow waa la kala qaybsanaya ayb annahdi ama annihdi labadaba waa la dabdiyaa almunaahadatuna waa la yidhaahdaayo waxay tahay xoolahaas ama waxaas dadku nin walbaa uu haysto ee sahayda uu u soo qaatay meel inta lagu wada rido la wadaaga hadhow ayb walcuruudi iyo badeecadii curuud marka iyadu waxaa weeyaan badeecada waxyaabaha markaa ama dhar ha noqoto ama waxay waa badeeco curuud waxyaabahaas marka in la wadaago xukunka caddayntiisiibuu u baab yahay wa kayfa qismatu maa wa kayfa sideebuu ahaanayaa qismatu maa shay qeyb qeybintiisa yukaalu la beegaayo wa yuusanu la miisaamayo mujaasafatan in lagu qaybiyo sidee buu xaalkeedu yahay iyo xukunkeedu shay asalka la beego ama la miisaamo in la qaybiyo mujaasafatan in lagu qaybiyo mujaasafana waxaa la yidhaahdaa beeg la-aan mujaasafadu waa beeg la-aan shay asalkiisa la beego sida galleydaoo kale ah ayaa dadkii loo qaybinayaa markaasa waxaa loogu qaybinayaa beeg la-aan ninba xoogaa baa loo cantoobinaya waa la siinayaa kan xoogaa baa laga siinayaa inay kala badbadato marka waa iska dhici kartaa ayb meeshaa marka wuxuu ka wataa wa kayfa qismatu maa yukaalu waxa la beego qeybtiisu sidee bay noqonaya wayuusanu la miisaamo mujaasafatan in loo qaybiyo goobgoob in laysaga qaybiyo aan la cabirin ow amase qabdatan qabdatan cantoobo cantoobo ayb daliilkeeduu sheegaa marka arrintaasoo waxa bannaynaya cillada wuxuu leeyahay limaa lam yara almuslimuuna limaa kii dartiisa lam yara aynan arkin almuslimuuna muslimiinta aynan u arkin fi nnahdi sahaydaas la qaybsanayaa ba'san dhibaato aynan u arkin an ya'kula inuu cuno wahaadaa an ya'kula inuu cuno weeyaan haadaakani bacdan qayb wahaada kanina bacdan qayb ou cuno marka arrintaa daliilkeediiba wuxuu rabaa inuu bukhaari ka dhigo muslimiintu waxaynan isku khilaafin markay dadku safar ku jiraanoo sahaydoodu yar tahay inay meel ku wada ridaan nin walbaa waxa uu haayo hadhowna laysla cuno marka laysla cunaayo cabir laguma socdo ninna wixii waa boobsii karaa ninna tartiib buu wax u cunayaa nin waa iska han yaryahay ninna wax badanuu cunayaa soo maha ayb an yaakula haadaa bacdan wa haadaa bacdan bacdigaasi marka ma cabirna ayb shaygii marka la beegaayey wixii la beeganayey ama la miisaamayey in mujaasafatan lagu qaybin karo ayuu u deliishanayaa muslimiintu intay meel ku wada ridaan waxa ay hayaanoo dhan sahayday markay yaraataan nin walbaa wax qaado waxu iska qaadanaya nin ukala cabira u kala cabira male taasna dhib uma aynan arkin oo arrintaa inay bannaan tahay bay arkaayeen ayb bina'an calaa daalika marka waa shay la beego waa la qaybsan karaa iyada oo aan cabir la gelinaynin hadday raalli dabcan isaga yihiin wakadaalika sidaadaasoo kalena mujaasafatu dahabi waalfidati dahabkii iyo fidadii cabir la-aan iyo miisaan la-aan in la qaato marka wuxuu ka wadaa meeshan wakadalika mujaasafatu dahabi waalfida dahab iyo fido oo kanna uu dahab haysto kanna uu fido qaato kan dahab uu qaadanaya kan fida u qaadanaya ma cabirna miisaan iyo male kanna xoogaabaa loo qeybiyey kanna xoogaabaa la siiyey kan dahab kanna fidu qaato ayb ama shirkay ahayn waxbay kala qaybsadeen markaas waxay ku kala qaybsadeen dahab intaasoo dahaba adiga qaado intaasoo fidaa adiga qaado oon cabirnayn cabir iyo waxaas aan lahayn marka hadday dahab iyo fido tahay waa jaa-is lianna tafaadulka waa la ogolaa awalba markii baaca la joogay waa la kala badin karay soo maha dahab iyo fido ayb oo xadiidku wuxuu ahaa ida ikhtalafat alajnaasu fabiicuu kayfa shi'tum ida kaana yadan biyadin ayb beecii hadduu sidaa ahaa haddana waa iska waa bannaan tahay marka ayb laakiinse dahab iyo dahab in la kala qaato oo ninkanna cabir la-aan ou qaato kanna cabir la-aan ou wax iska qaato waxay leeyihiin marka ahlucilmiga maya iyada kuma jirto lianna dahabka iyo dahabku cabirkoodu inuu isla ekaadaa la shardin jiray marka beeca ay tahay ayb wlqiraanu fi tamri iyo wlqiraanu qiraanka fi tamri timirtii wlqiraanuna waa la walqiraanina waa la dabdi limaadaasay ku cadfantaha walqiraani marka la yidhaha walqiraani fi tamri iyo timirtii oo labalaba loo qaadanayay xadiidkeeda waa soo marnay yacnii masaladan wuxuu rabaa inuu u deliishado shay mujaasafatan in laysaga loo qaybqaybin karo leanna dadkan markay isla cunaya nin labow qaatay fasaxu matalan qaatay dadkiibuu fasax ka qaatay inuu laba isaga u qaato labow qaatay mid halow qaatay mar hadday iskaga tegi karaan iyaga wax dhib ma laha qaala xadaanaa cabdullaahi bnu yuusuf wahuwa tiniisiyu qaala akhbaranaa malikun can wahbi bni kaysaana can jaabir bni cabdillaahi radia allaahu canhuma annahu qaal bacata rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalama nebigu wuxuu diray bactan ilaalo ayuu u diray qibala asaaxili xeebta xaggeeda ayuu u diray faamara calayhim wuxuu amiir uga dhigay abaa cubaydata bna aljaraax abuu cubayda caamir bnu ljaraax casharadu ka mid ah tobanka jannada loogu bishaariyey iyagoo nool wa hum alaaa miatin iyaguna marka saddex boqol bay ahaayeen wa ana aniguna jaabir wuxuu leeyahay fiihim dadkaabaan ku dhex jiray fakharajnaa waa baxnay xataa idaa kunnaa markaan ahayn bibacdi ariiqi jidka markaan cabbaar jidka soconnay oo waddadii qayb ka mida aan ku sugnayn faniya zaadu sahaydii ayaa dhammaatay nebigu uuna soo siiyey fa amara abuu cubaydata abuu cubaydow amray fa amara abuu cubaydata abuu cubayda wuxuu amray biaswaadi daalika aljeysh ciidankaas nin walbaa sahaydii ou gaarka u watay ayuu amray in la keeno fa jumica daalika waa lawaa la ururiyey kulluhu dhammaantii baa meel laysugu ururiyey maxalu shaahidka marka meeshaan waa munaahadada waa nahdiga uu sheegay fa kaana wuxuu ahaa miswaday tamrin wuxuu noqday marka timir labadeed yacnii laba goosaradoodoo timir ama laba yacnii callaal oo timir ah miswadda waxaa weeyaan weelka timirta lagu shubo marka jiraabka u weeyaan jiraab ama callaal fa kaana miswaday tamrin timir labadeeda jiraab ayuu noqday fa kaana wuxuu ahaa abuu cubayda yaquutunaahu inuu naquudinayo naga quudinayo timirtaa kula yowmin maalin kasta qaliilan qaliilan wax yaryar xataa faniya ilaa uu dhammaaday falam yakun ma uunan ahayn yusiibunaa inuuna asiibayey oo aan uuna soo gaarayey ilaa tamratun tamratun waxaana asiibaya hal timir hal hal timir faqultu waxaan idhi buu yidhi waxaa dhahaya ninka ka warinaya jaabir wahb bnu kaysaan faqultu waxaan idhi wamaa yugnii tamratun oo timir maxuu taraa hal xabadoo timira maxay taraysaa faqaala waxauu yidhi laqad wajadnaa waxaan helnay faqdahaa iyada weytadeeda xabaddii markaan weynay ayaan waxay tahay aragnay buu leeyahay markii hore wuxuu yidhi hal timir maxay taraysaa markaasuu yidhi halkii timir markaan waynayaan ogaanay inay wax taraysanwuxuu yidhi marka laqad wajadnaa waxaan helnay faqdahaa iyada weytadeeda mu'ahiran inuu yahay mid wax saamaynayo mafcuulkii labaad ee wajada marka mu'ahirantaas oo loo qadaraayo xiina faniyad markay dhammaatay qaala waxa uu yidhi uma intahaynaa ila albaxri baddi ayaan gaarnay fa idaa xuutun waaba mallay milu daribi mallay baanba aragnayoo milu daribi yacni sidii taag oo kale ah adarib jamciisu waa diraab diraabkuna waxaa la yidhaha bacaadku meelaha uu ka buurta uu ka yahay waxaan aragnay buu leeyay marka mallay milu daribi bacaad buurtiis oo kale ah fa akala minhu dalika aljeyshu ciidankaabaa markaa ka cunay amaaniya casharata leylatan siddeed iyo toban habeen ayaa ciidankaas uu ka cunaayay uma amara abuu cubaydata abuu cubayda wuxuu amray bidilcayni laba feerood min adlaacihi mallaygaas feerihiisa nibirigaas fa nusibaa waa la taagay uma amara wuxuu amray biraaxilatin gaadiid hal ama neef geela fa ruxilad waa la raray uma marad way martay taxtahaa hoosteeday martay yanii feertaas hoosteeday martay ayb yanii dhirir intuu ka qabo laba feerood buu saa isugu dhejiyey hal la raray ayaa martay yanii khalqi ilaahayo weynin badan ayb uma ayb fa ruxilat uma marat taxtahaa falam tusibhumaa ma aynan taabanin yacnii fiiqaas kore oo labada feerood isaga imaanayaan ma aynan taabanin neefkaas geela korkiisa meelna kama taabanin xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa macnihii loo tarjamay munaahadada ah cunto in la wadaagi karo hadda cuntona way wadaageen sahaydii in laysku darsan karo laysku dardarsan karo iyo xadiidku oo u keensaday waxaa kaloo xadiidku daliil u yahay saxaabadu xaalka ay ku noolaayeen inuu iska ahaa iyo siday gacantooda u yarayd waxa ay haystaan say u yarayd haddana iyagoo marka ilaahay diintiisii ku dhex jiro uun dadaalayo ayaa haddana gacantoodu ay aad u yarayd waa u sabreen ilaahayna markaa khayr adduuniya mid aakhira ayuu isugu daray ayb qaala xadaanaa bishru bnu marxuum wahuwa bishru bnu cubays ibni marxuum ayaa layidhaha albasriyu saduuqun yukhdi akhraja xadiidahu albukhaariyu qaala xadaanaa xaakimu bnu ismaaciil whuwa abu ismaaciil alxaariiyu saxiixu lkitaab saduuqun yahim akhraja xadiidahu asxaabu lkutub sitta can yaziid bni abi cubayd yaziid bni abi cubayd alaslamiyu mowlaa salamata bni alakwac weyaan hiqatun akhraja xadiidahu asxaabu lkutub sitta qaala waxa uu can salamata radia allaahu canhu qaal khafat aswaadu lqowmi waxaa yaraaday dadkii sahaydoodii baa yaraatay wa amlaquu way ceyrtoobeenoo waa wax yareeyeen fa aatow nabiya sala allahu calayh waali wasalam nebigay u yimaadeen fii naxri ibilihim ayay ugu yimaadeen geeloodii inay qashaan fa adina lahum nebiga waa u idmay falaqiyahum cumaru cumar baa la kulmay fa akhbaruuhu way u sheegeen fa qaala waxa uu yidhi cumar maa baqaa'ukum joogitaankiinnu muxuu yahay bacda ibilikum geeliinna ka gadaale oo haddaad geelii qalataan maxaad joogi kartaan yacni joogitaankiinnu see ahaanayaan gaadiidaad u baahan tihiin waxaad fuushaan ma joogi kartaan waa kama maarantaan geelan fa dakhala cala anabiyi sal ly slam nebiga u galay fa qaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah maa baqaa'uhum joogidoodu maxay tahay bacda ibilihim geelooda ka gadaale markay geelooda waayaan kadib joogidooda maxay noqonaysaa say u joogi karaan fa qaala rasuulu llahi sal l salam rasuulku wuxuu yidhi naadi fi nnaasi dadka u dhawaaq ya'tuuna bifadli aswaadi ya'tuuna way la imaanayaan bifadli aswaadin sahay dheeraad ah ayay la imaanayaan sahayadooda dheeraadka nin walba ha haystaa la yimaadaan fa busita lidaalika waxaa loo fidiyey sahaydaasi nidcun maro ayb wajacaluuhu cala anidci sahaydii bay marka maradii korkiisa korkeeda yeeleen faqaama rasuulu llahi sal l slam rasuulku waa kacay fadacaa ilaahay buu bariyey wa baraka calayhi shayga waana baraka ayuuyani waana barakeeyey ayb oo ilaahay buu markaa inuu badiyo uga bariyey uma dacaahum wuxuu ugu yeeray biawciyatihim weelashooda weelashiina la imaada buu yidhi ayb faxtaa faxtahaa ahay faxtaha annaasu dadkii baa ku hoobsaday xataa faraquu ilaa ay dhammeeyaan masaa'idii markii meesha loogu riday nebigu ilaahay baryey barako uu u baryey ayaa dadkiibu wuxuu yidhi weelashiina keensada way keensadeen nin walba wax ku shubo waxbuu ku shubtay waxay deliil u tahay marka nahdigu waa u deliilkoo cunto in la wadaagi kara waa deliil kale labo waxaa kale u deliil tahay wa kayfa qismatu maa yukaalu wayuusanu mujaasafatan shay la beego oo la miisaamo in lagu qaadan karo yacnii isagoo aan miisaan iyo beeg midna lahayn oo hadda dadkan nebigu wuxuu yidhi hoo waxaa ku hoobisaan nin walbaa weelkiisa ha ku shubto nin waa gacan weyn yahay nin waa boobsiis badan yahay isku wax go-an ma ku shubaayaan meeshan xataa faraquu ilaa ay dhammeeyeen uma qaala rasuulu llahi sal l salam nebigu wuxuu yidhi markaa kadib ashhadu an laa ilaaha ila allah wa annii rasuulu llah yani mucjisadii markuu arkay iyo cuntadii yaraydoo ilaahay u barakeeyey u badiyey ducadiisii la aqbalay ayuu nebigu wuxuu yidhi ashhadu an laa ilaaha ila allah wa annii rasuulu llah maxaa yeelay mucjisadu markii la arko ama shayga yacnii qofku marka uu arko yacnii qudrada alle iyo mucjisadii iyo markuu si fiican u arko marna waxay tahay yacnii qaadu qofku isku si ma aha ee markaas waxay keenaysaa marka iimaanku inuu qofku u ziyaado yacnii kalsoonida alle uu ku qabo u ziyaado iyadoo rasuulka haddee kalsoonida alle uu ku qabo iyo yacnii iimaankiisu iyo meesha ugu sarraysa uu ahaa makhluuqu gaari karan qaala xadaanaa moxamed bnu yuusuf wahuwa tinisiy wahuwa albikndiyu qaala xadaana alawsaaciyu wahuwa cabdiraxmaan bni camrin alawsaaci ayb qaala xadaanaa abunajaashiy abunajaashiy waxaa weeyaan caطaau bnu suhayb ayaa la yidhaha magaciisa abunajaashiy huwa caطaau bnu suhayb alansaariyu hiqat أkرج xadيiثه الbخاaرiي ومسلم والنسائي وبن mاaجة qال سمعت رافع بن khديج رضي الله عنه qاaل كنaa نصلي mع النبي sلى الله عليه ولي وسلم نبga mxiisa ayaan tukanaynay kunaa nصلي mع النبي sلى الله عليه ولي وسلم alcasra casarka ayaa nebiga la tukanaynay fananxaru waxaan gowracaynay jazuuran halo fa tuqsamu cashra qisamin waxaa loo qaybinayay fananxaru waxaan gowracaynay jazuuran hal fa tuqsamu waa la qaybinayey hashi cashra qisamin toban qaybood fana'kulu laxman hilib ayaan cunaynay nadijan bisil qabla an taqruba shamsu qoraxda intaynan dhicin ka hor hal baa la qalaayay nebiga waa qaybinaya in dacaamkii la qaybin karo ama ha bislaado ama ceeriin ha ahaado waa la wadaagi karaa cunto qaala xadaanaa moxamed bnu اlcalaa wahuwa abu kurayb qaala xadaanaa xamaad bnu usaama wahuwa abuu usaamata alkuufiyu can buraydin can abi burdata can abi muusa qaal qaala nabiyu sal l salam ina alashcariyiina ashcariyiinta abuu muusa alashcari iyo dadkiisa way qoladii abuu muusa alashcari ka dhashay hadda ashcariyiinta looma jeedo dadkii firqada marka iyagu intisaab abulxasan alashcari iyo maahan kuwaas ma laga wado qolo marka waxay ahayn abuu muusa alashcari qoladow ka dhashay ina alashcariyiina idaa armaluu haddii sahaydoodu yaraato fi lgaswi duulaanka dhexdiisa ay ku yaraato markay duulayaan aw qalla طacaamu ciyaalihim ama ilmahooda cuntadoodu ay yaraato bilmadiinati madiina jamacuu maa kaana cindahum agtooda waxaabay ururinaayeen fii thawbin waaxidin hal mara ayay ku shubaayeen uma iqtasamuuhu way qeybsanaayeen baynahum dhexdooda fii inaa'in waaxidin hal weel ayay ku qeybsanayeen bisawiyati si eg fahum minii anay iga mid yihiin wa ana minhum aniguna ayagan ka mid ah munaahadadii marka tarjamada iska waadix ayb baabu ma kaana min khaliiطayni fainahumaa yataraajacaani baynahumaa biاsawiyati fi sadaqa baabu bayaani maa kii caddayntiisiibuu u baab yahay kaana ahaaday min khaliiطayni labo maal oo laysku dheehay wixii ka ahaaday ama laba qofoo wax isku darsatay fainahumaa yataraajacaani way isugu noqonayaan baynahumaa dhexdooda bisawiyati si eg fi sadaqati sadaqadii sakadii oo yacnii laba qof hadday hal yani isku darsadeen afartan neef oo ariya labaatan iyo labaatan ay isku darsadeenoo nin uu bixiyey neefkiisii sakada hal neef unbaa laga rabaa halkii neef ninbaa bixiyey ninbaa labaatankiisii laga saaray oo laga bixiyey ninka kale muxuu ku yeelanayaa oo ugu noqonayaa nus ilaa kanna nusaa laga rabaa kanna nus ayb bukhaari marka isagoodda wuxuu ka wadaa haddii laba qofee wax isku darsatay nin ka mida maalkiisa la qarash gareeyo oo maalkii yacni qeyb isagu marka isaga uu wax bixiyo ama qarash la galo qarashkaasi ninkan kale wuxuu ugu noqonayaa ninkii kale hadba nisbada siday ahayd oo maalku ay u kala lahaayeen ayuu ugu noqonayaa ayb faa'iidadiina sidaas waay marka shaygii la qarash gareeyey hadday sidaa uu yahay faaidadiina waa faa'iidadiina waa la mid ayb fiqhu lbaab ibnu xajar wuxuu yidhi fiqhu lbaabi ana shariikayni idaa khulliqa ra'su maalihimaa haddii laysku daro faribxu baynahumaa faman anfaqa min maali shirkati akara mima anfaqa saaxibuhu taraajaca cinda alqismati biqadri dalika qaala xadaanaa muxamed bnu cabdillaahi bni lmuhanna qaala xadaanii humaamat bnu cabdillaahi bni anas ana anasan xadaahu ana abaa bakrin radia allaahu canhu kataba lahu wuxuu u qoray fariidata sadaqa sadaqada jaangooyadeedii yacnii sakada qadaradeedii allatii farada rasuulu llahi sal l salama nebigu uu jaangooyey qaala waxa uu yidhi wamaa kaana min khaliitayni laba wax isku darsatay ama wax laysku daray xaggooda wixii ka ahaaday fa innahumaa yataraajacaani way isugu noqonayaan baynahumaa dhexdooda bisawiyati si eg waa hadday nusi nus u lahaayeen haddii marka laakiin midkood xoolaha uu lahaa ka waran saddex marka loo qaybiye meel kan kalena uu laba lahay bersentagekaas unbay haddana iskugu noqonayaan faa'iidada iyo khasaarada ayb oo soddon hadduu nin lahaa ninna ou toban lahaa ee markaas uu bixiyo kii kii soddonka lahaa uu bixiyo neefkii ariga ahaa ninka kale marka muxuu ka raboonayaa wuxuu ka raboonayaa marka afar loo qaybiye qaybuu ku leeyahay ila ninkan qayba uga soto neefkaas la bixiyey afar marka loo qaybiyo qayb ku lahaa qaybtaasaa laga qaadanaya marka bisawiyati hadday xooluhu isla egyihiin waa kaa haddaynan isla ekeenna sawiyadii waxaa noqonaayo qadarkii xoolaha ninba u kala lahaa ayb qaalaayb qaala baabu qismati alghanam arigii qaybintiisii caddaynteedii buu u baabyahay yacni ari in la qaybsado la qaybiyo la wadaago qaala xadaanaa caliy bnu اlxakam alansaariyu huwa caliyu bnu اlxakami bni dabyaan alansaari almarwasi min sigaari taasica ninkan hadda waa dabaqa taasica badanaa bukhaari marka ragga uu ka wariya caashirada u badan yahay taasica waay ninkan laakiin taasicadii kuwoodii yaryaraay ayb whuwa almarwasiyu اlmuadin hiqat yuqrib akhraja xadiidahu albukhaariyu wاnnasaa'iyu qaala xadaanaa abu cawaana wahuwa alwadaax bnu cabdillaahi alyashkuriy can saciid bni masruuq saciid bni masruuq waxaa weeye sufyaanu thawri aabbihiis waay sufyaanu bnu saciid bni masruuq waay sufyaanu thawri sufyaanu bnu saciid bni masruuq ayb markaa saciid bni masruuq sufyaan aabbihiis waaye whuwa waalidu sufyaan hiqat akhraja xadiidahu asxaabu اlkutub sita ayb meeshaana ugu horeysaan u malayna meelo nagu soo maro can cabaayata bni rifaacata bni raafic bni khadiij huwa cabaayat bnu rifaacata bni raafic bni khadiij azuraqiy alansaariyu zuraqiy hiqatun akhraja xadiidahu asxaabu lkutubi sita can jaddihi awowgii oo raafic ibni khadiiji ah ayuu ka warinaya qaala waxau yidhi kunnaa maca anabiy sal l salama nebiga ayaan la jirnay bidilxulayfati dilxulayfadan waxay leeyihiin shuraaxda qaar tii madiine ku dhoweeyadee laga xarmanaya miiqaatu ahlilmadiina ma aha xaazimi oo kale wuxuu leeyahay isaga wuxuu warinayaa kunnaa maca anabiy sal l slama bilxulayfati midda miiqaadkaana maahan buu leeyahay laakiin saxaanku bidilxulayfati bay qorayaan ayaga fa asaaba annaasa dadkii waxaa ku dhacay juucun baahi baa asiibtay fa asaabuu ibilan wahanaman geel iyo ari bay heleen qaala waxau yidhi wa kaana nabiyu sal l slam nebigu wuxuu ahaa fii ukhrayaati alqowm dadka gadaashoodu ahaa nebigu sal l slam facajiluu way soo degdegeen asxaabtii wadabaxuu ari xoolihii bay qaleen gowraceen wa nasabuu alquduura dharyihii ayay markaasi dabka saarteen fa amara nabiyu sal l salam nebigu wuxuu amray bilquduuri dhariihi dabkii in laga dejiyo fa ukfi'ad waa la daadiyey waa la dabagediyey uma qasama nebigu markaa xoolihiibuu qeybiyey facadala casharatan min alghanami toban neef oo ari aba wuxuu kala mid dhigay xagga qiimaha bibaciirin neef geela markaa nebigu muxuu uga gediyeyna dherigan ku jiro ku jiro hilibkii ugu karsamaayey rasuulku waa ka qubay oo ka daadiyey culamada marka waxay leeyiin sababku waxay tahay shuraaxdu waxay dhahayaan qalad bay galeenoo qaladkay galeenno wuxuu ahaa khanaa'imtii oon la qaybinin ayay ku ordeen xoolihii marka waxay ahayd haniimo maadaama ay tahay in la qaybiye in la qaybiye ahayd maadaama qaybtii ay ka tageen nebigu wuxuu ku ciqaabay inuu u diido laasiima weliba imaamu nawowi wuxuu leeyahay weliba meeshii dagaalkana waa laga soo tegey daarulislaamaa la yimid mar haddii daarulislaam la yimid xoolihii khaniimada laguma takrifali karo ilaa laga qaybiyo oo nin walbaa wixiisa uu ka helo laakiin goobta dagaalka marka la joogo wixii bisil iyo wixii cunto iyo ah wuu iska cuni karaa goobtaas dagaalka haddii laakiin laga soo tago ma bannaana xoolo dadoo xoolo dadweyne way xoolihii dadkii dhammaabaa wax ku leh saas darteeda nebigu sal l salam marka uu ugu ciqaabay oo dheryaha uu ka daadiyey ayb facadala casharatan min alghanam bibaciirinna waxaa weeyaan berigaas qiimihii jiray toban neefoo ari ah ayaa hal neefoo geela ku qiimo dhammaa ee marka ma ka hor imaanaysa qaacidada ah udxiyo iyo hadyi iyo marka la samaynaayo qofku markuu inuu udxiyaysta rabo ama hadyi uu bixiyo uu rabo hadyiga halkii neefoo geela meeqa ariyaa u dhigantana toddoba kitaabuxajaan kusoo marna toddobaa u dhiganta qaacidadaas marka xadiidkan ma diidaayo sababta waxay tahay xadiidkan culummadu waxay leeyihiin maadaama maal iyo wax la qaybsanaayo hadda la joogo maalkii iyo wixii marka la qaybsanaayo waa in qiimaha la ilaaliyo marka qiimihii iyo la fiiriyo rasuulku marka qiimihii arigii markaasuu fiirina qiimuhuna mar walba waa isbedeli karaan toban ariya inay hal geela u dhiganto markaas mararka qaar shan iyo toban hal neefoo geela inay u dhiganto mar baa laga yaabaa toddoba neefoo ariya inay u dhiganto intaas marka qaacidadii udxiyo iyo hadyi toddoba ariya iyo hal neefoo geela isku dhigma qaacidadii ahayd xadiidkan ma jebinayo bal xadiidkan wuxuu ka warramaa waxay tahay qiimaha xoolahaas tafaawudka u dhexeeya fanadda minhaa marka wuxuu yidhi waxaa ka fakaday oo diday baciirun neef geela ayaa diday fa dalabuuhu way ka daba tageen fa acyaahum waa daaliyey neef geela baa buubayoo markaasu aad waa diday way ka daba tageen fa acyaahum waa noojiyey wa kaana fi lqowmi qoomka waxaa ku jiray wa kaana waxaa ahaa fi lqowmi qoomka dhexdooda khaylun yasiiratun farda yar ayay haysteen fa ahwaa rajulun nin ayaa u leexday oo u qasday minhum iyaga ka mida ninkaasoo minhum iyaga ka mida bisahmin leeb ayuu ula qasday fa xabasahu allaahu ilaahay baa u celiyey marka leebkiibuu ku dhuftay allah u xabisay uma qaala waxa uu yidhi nebigu sal l salam inna lihaadihi albahaa'imi xoolahaani awaabida ayay leedahay kuwa markaas yacnii duurjoogtii sideedii u dido awaabida yacnii waxay leedahay didmo ka awaabidi ilwaxshi dugaagga ama duurjoogta diditaankeeda oo kale ah didmay leedahay duwaagu soo u didoo kale yan leanna asal hadda geela orod badan iyo yacnii sidii dugaadgii oo kale inuu u dido ma badna laakiin halalkoo waxaa la heli karaa marka intuu iska dido sidii dugaadgii duurjoogtii oo kale duurjoog marka sidee awalgu duurjoogtu xukunkeedu muxuu ahaa sayd in la ugaaro oo leed iyo wax lamida iyo lagu dilo ama xabad iyo waxaas lagu dhufto mid mid marka sidaasaa jiruu leeyahay famaa qalabakum wuxuu idinka qaalib noqdo minhaa xoolaha ka mida fasnacuu bihi haakadaa sidaan ku sameeya neefkii marka haddii la qaban waayo sayd oo kale iska noqona ugaar laakiin haddii la qaban karo waa in la qala markaas si kale ma lagu bannaysana faqaala jaddii awowgay wuxuu yidhi buu yidhi marka innaa narjuu waxaan rajaynaynaa aw nakhaafu ama waxaan ka cabsanaynaa alcaduwa qadan cadow baan berri ka baqaynaa inuuna soo hayo walaysat macanaa mudan midyana ma haysanno afa nadbaxu ma ku qalannaa bilqasabi ayb qaala waxa uu yidhi maa anhara dama wixii dhiigga qubo wadukira smullaahi calayhi ilaahay magaciisana lagu xuso fakuluuhu cuna laysa asinna waadufra yacnii ila sinna waadufra ama laysa maa anhara dama kaas dhiigga qubaayo ma ahan asinna la iligii iyo wadufra cidiyaha ma aha wax allaala wixii neefkii inta markaa lagu gowraco dhiiggii ka daadiyo wuxuu leeyahay waxaad yeeshaan cuna wax allaale wixii dhiigga qubo oo dhiigga daadiyo oo neefkii marka dhiiggii ka qubaayo wax ku qaata oo yacnii wax ku isticmaala oo cuna laysa sinna wadufra iligga iyo maahan laakiin ciddiyaha laysadaas marka isimkeedu waa laysa maa anhara dama maa anhara damahu u noqonaa laysada isimkeedu ayb kaas dhiigga daadinaya waa inuusan ahaanin asinna wadufran ilig iyo cidde wasauxadiثukum can daalikana waa idiin sheegi doonaa ama asinu facadmun iligu waa laf o ama dufru ciddiyahana famuda alxabasha xabashada midiyahooda waaye tashabuhaas ayaa la diidayaa marka wuxuu leeyahay iyaguna marka waxay su-aaleen waxay tahay inay qori wax ma ku qalan karnaa qori qori la falliiray oo kale afanadbaxu bilqasab yani laan ama qori markaa shay la jebiyey la falliiray xadiidkana wuu imaan doonaa insha allahu tacaala nebigu marka wuxuu yidhi wax allaale wixii daadiyo dhiigga daadiyo neefka dhiig ka daadiyo dhan cuna wixii saa lagu gowraco laakiin ilig iyo ciddi maya wixii lagu qalay maxalu shaahidka marka uu ka rabaa waxay tahay arigaas nebigu uu qeybiyey baabu lqiraani fi tamri bayna ashurakaa'i xataa yasta'dina asxaabahu baabu lqiraani qiraankii xukunkiisii caddayntiisiibuu u baab yahay qofku inuu laba u qaata fi tamri timirti bayna shurakaa'i ayb bayna shurakaa'i xaal ay tahay timirtaasi dad shurakaa dhexdooda wax wadaagayo marka meesha maxaa ku jira ay laa yajuusu waay xukunkaasi ma bannaana inuu sidaa yeelo xataa yasta'dina asxaabahu ilaa asxaabtiisa uu ka fasax dalbado tarjamada xooga ishkaal yaraa ku jiro baabu lqiraani fi tamri bayna ashurakaa'i xataa yasta'dina asxaabahu xataada ka hor ayaa laa yajuusu lagu qadaraa ama xataadii baan meesha ku jirinoo waaba xiina shuraaxusay leeyihin markaa waxay noqonaysaa baabu lqiraani qiraankiibu u baab yahay fi tamri timirtii la lamaaniyo labalaba loo qaato bayna shurakaa'i timirtaasoo marka dad ka dhexayso ay laa yajuusu ma bannaana waayo sidaa in la yeelo xataa yasta'dina asxaabahu ilaa dadka uu ka fasax qaato qaala xadaanaa khallaad bnu yaxyaa qaala xadaanaa sufyaan qaala xadaanaa jabalat bnu suxaym qaala samictu bna cumara radia allaahu canhuma yaquul naha nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu reebay an yaqruna arajulu ninku inuu lamaaniyo laba u qaado bayna tamratayni laba timir inuu isku lamaaniyo jamiican iyagoo wada jiro xataa yasta'dina asxaabahu ilaa asxaabta wax la cunayso oo ka fasax qaato ayb qofku inuu sidbursi sameeyo lama rabo wax walbaanay ugu fiican yihiin waxbay qarribeen ayb qofkii marka waxaa laga rabaa dee dad uu wax la cunaayo inuu si aadaaba ula cuno dadku waxay qaadanayaan inuu qaato hadduu yahay waxaasi wax hal hal xaba loo qaadanayo hadday dadku halhal u qaadanaya halhal inuu u qaato hadduu laba qaadanayo marka inuu yidha aniga ii fasaxo laban isku qaadanaya oo degdega waa kuu fasaxni jaa-is haddii kale marka waxay noqonaysaa waa qilat ladab aadaab yari qala xadaanaa abulwaliid qaala xadaanaa shucbaة can jabalata qaal kunaa bilmadiinati madiinaan joognay faasaabatnaa sanat abaar ayaana asiibtay fakaana bnu zubayr ibnu zubayr wuxuu ahaa yarsuquna tamra timir ayuu na siinayey wa kaana bnu cumara ibnu cumarna yamuru binaa waana soo marayay fayaquulu laa taqrunuu laa taqrunuu iyo laa taqrinuu laba dabdiyo saxiixo ha isku lamaaninina faina nabiya sal l l slam nahaa can ilqiraan nebigu waa reebay timirta in laba loo qaado ilaa an yasta'dina arajulu yacnii timirta labada loo qaado haddaad dad la cunayso kaliga haddaad tahay intaad doontaad qaadi kartaa ilaa an yasta'dina arajulu ninku inuu fa idin dalbado maahane minkum xaaluu idinka idinka mid yahay ninkaa akhaahu walaalkii uu ka idin dalbado tarjamada xadiidku marka waa ismudaabaqaynaya baabu taqwiimi alashyaai bayna ashurakaai biqiimati cadlin ayb baabu bayaani xukmi taqwiimi alashyaai ashyaada in la qiimeeyo xukunkeeda caddayntiisii u baab yahay bayna ashurakaa'i shurakada dhexdooda loo qiimeeyo biqiimati cadlin qiimo marka dhexdhexaad ah lagu qiimeeyo cadaalad ku dhisan ayb wuxuu leeyahay marka halkan marka tarjamadan wuxuu ka rabaa bukhaari dadkan carab iyo waxba isugu daran dhexdooda yaa ka dhexeeya shaygaas marka ka dhexeeya haddii inta la qiimeeya ka waran marka qof la yidhaahdo intaas qaado qiimahaas u qaado ninkanna cayntii uga tag ayb saa ku kala baxa waa la yeeli karaa taas tarjamadeedu ayb khilaaf marka male culummada dhexdooda wuxuu yidhi ibnu bataal laa khilaafa bayna alculamaa'i ana qismata alcuruudi wa saa'ira alamticati bacda ataqwiimi jaa-isun wuxuu leeyahay ashyaada badeecada iyo alaabaha iyo dadku isla leeyihiin markii la qiimeeyo ka gadaale in la yacnii la qaybiyaa jaa-is waayo khilaaf male shaygan dadkaanuu ka dhexeeya maalan laba saddex afaruu ka dhexeeya qof shaygii inta aan la qiimeynin ka hor ee yacni marka la qiimeeyo ka bacdi say qiimaa la saaray markii la qiimeeyey kadibaa loo qeybiyey dadkii waa jaa-is mana la ysku khilaafsana taas wa inama ikhtalafuu waxay isku khilaafeen fii qismatihaa ashyaadii in la qaybiyo bikayri taqwiimin iyadoon markii horeba la qiimeynin matala dadkan guribaa ka dhexeeya gurigan isagoon la qiimeynin qiimihiisii wixiisii la samaynin ma loo qaybi karaa dadka maxaaba loo qaybina markaas haddii la yidhaha yacni adu intaan qaado adiga intaan qaado mana la yaqaan qiimaha uu gurigu ku joogo waxbaa shirkad waxbaa ka dhexeeyey haye intaan la qiimaynin ka hor qaybinteedu say tahay jumhuurku waa iska ogol yihiin hadday raalli isaga yihiin gurigan matalan isagoon qiimihiisii la fiirinin ayaa la yidhi war hebelownio gurigan waxsoo kuma lihid adiga intaan qaado ka bax adna intaan qaada ka bax ninkan guriga ha u haro asna ninkii guriga u haraayey ayaa la yidhi ninkaan intaas sii ninkaan intaas sii waxna lama qiimaynin saasay wax ku qaybsadeen hadday raalli isaga yihiin jumhuurku xelen laa ba'sa imaamu shaafici waa diiday laakiin shay aan taqwiim iyo la gelinin waxaa laysla leeyahay in la qiimeeyo la rabo haddii aan layacnii waxaan ujeedaa shay laysla leeyahay in la qaybsado la rabo inta aan la qaybsanin waa in la qiimeeyo horta shayga si nin walbaa waxa lagu leeyahay iyo waxau loo ogaado ayb wamanacahu shaaficiyu wa xujatuhu xadiidu bni cumar fii man actaqa bacda cabdihi fahuwa nasun fi raqiiqi wa alxaqa albaaqi bih shaafici wuxuu leey xadiidka soo socdaa daliil u ah addoonka ayaa marka xadiidku uu ku yimid inta kalena addoonkaa la raacsiinan oo looga qiyaasana ilaa addoonku waa badeeceh qaala xadaanaa cimraan bnu maysarata qaala xadaanaa cabdulwaarid huwa bnu saciid atanuuriyu qaala xadaanaa ayuubu can naafic can ibni cumara radia allaahu canhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waalih wasalam man actaqa qofkii xoreeyo shiqsan lahu nasiib isaga u sugnaaday min cabdin addoon ka xoreeyo ow amase shirkan shirko addoon ugu sugan ow amase qaala nasiiban buu yidhi marka shiqsan iyo shirkan iyo nasiiban isku macno isku dhodhow yihiin wa kaana lahu adoon qofkaasina marka uu u sugnaaday maa yabluqu wax gaarayo hamanahu addoonkaa qiimihiisa biqiimati lcadlina ku gaarayo qiimo dhexdhexaadah fa huwa catiiqun addoonkaasi waa mid la xoreeyey wa ilaa haddii kalena faqad cataqa minhu wuxuu ka xoroobay maa cataqa intuu ka xoroobay xadiidka macnihiisu kitaabulcidqiba uu ka imaan doonaa macnaha xadiidka waxaa weeyaan addoon baa laba qof ka dhexeeya laba qof ayaa isla leh addoonkan laba qofaa isla leh nus iyo nusay u leeyihiin nin ka mida labadoodiibaa addoonkii xoreeyey ninkaani marka muxuu xoreyn karaa nus unbuu xoreyn karaa soo maha nus buu xoreyn karaa soo maha mase ma ila socotaan bidin addoonay wada leeyihiin laba qof nus iyo nusay ku kala leeyihiin nin ka mida labadoodii addoonka xoreeyey qaybtiisuu ka xoreeyey qaybtii kale see la yeelaa marka addoonkan nus xor nus addoon inuu ahaado miyay noqoneen maya wuxuu leeyahay xadiidka addoonkiibaa la qiimeyna qiimata cadlinaa la qiimeyna nus ayaa ninkan hadda wax xoreeyey ninkan wax xoreeyey waxaa la leeyahay hadduu haysto lacag addoonka qiimihiisa nus ka dhiman hadduu bixin karo oo lacagteedii uu hayo war waxaa la leeyahy ninkan sii nuska u dhiman siiya adiga wada xoree kulligiis markaas ayb haddii kale uunan awood u lahaynna wuxuu samaynayaa addoonkaasi waa xoroobayaa nus ahaana u xoroobaya nus nuska kalena weli waa la leeyahay istiscaa iyo wax layidhaha kitaabulcidqi baa iskale masaladaas hadda ma raba masaladaas inaan hadda ka hadlo laakiin masalada hadda baabkan annaga meesha fiqiga bukhaari uu ka rabaa waxay tahay addoonkii markii nus laga xoreeyey nuska kale si uu uga xoroobo maxaa la yidhina hala qiimeeyo soo lama dhihin addoonkan hala qiimeeyo marka la qiimeeyo kadib qaybtiisa hala siiyo ninkan kale shaafici marka madhabkiisau xoojina xadiidka oo maxaa yeeley isagu wuxuu leeyahay qabla taqwiim intaan la qiimeynin ka hor waxba lama bixin karan ninkan markau addoonka nus xoreeyo ka warran isagoon addoonkiiba la qiimeynin hadduu yidhaha war intaasaan ku siinayaa qaybtaadiina orod tag qaybtii aad addoonkan ku lahayd waatan ay qaado iskana bax addoonkiina waa xor ma la dhihin saas bal waxaa la yidhi addoonkii ha la qiimeeyo marka la qiimeeyo kadib qaybtiisa ninkan ha looga bixiyo marka taqwiimu alashyaai bayna shurakaa'i biqiimati cadli bacda taqwiim waa la ogolyahay ijmaacan qabla taqwiim laakiin shaafici waa diiday jumhuur waxay yidhaahdeen hadday raalli isaga yihiin laa ba'sa shaafici laakiin wuxuu leehay si walbo waa in la qiimeeyo markii la qiimeeyo la ogaado ninkan intaasaa lagaa rabaa adiga hayeebelow intaas isii waaya inta kale waa ku cafiye hadduu rabaa dhaho markaas xadiidkan taqwiimku siduu daliil ugu yahay in la fahmaa la rabaa taqwiimka xadiidkan taqwiimku wuxuu daliil ugu yahay rasuulku wuxuu yidhi addoonka ha la qiimeeyo ninkan qismada ku leh markii la qiimeeyo kadib qismadiisa hala siiyo taqwiim uu sheegay rasuulku calayh isalaatu wasalaam qaala xadaanaa bishr bnu muxamed qaala akhbaranaa cabdullaahi huwa almarwasiyu cabdullahi bn almubaarak almarwasi qaala akhbaranaa saciid bnu abi caruubata can qataadata can inadri bni anas qaala wuxuu yidhi laa adrii ma ogi qowlahu cataqa minhu maa cataq qowlun min naafic inuu yahay ow fi lxadiidi can nabiy sal l slam qaala xadaanaa bishr bnu muxamed qaala akhbaranaa cabdullaahi huwa bnu lmubaarak qال أخبرنا سcيid بن أbي cروبة عن qتاadة عن النضر بن أنس عن بشير بن نhيج عن أbي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى اه عل سلم qاal maن اcتقa qofkii xoreeyo shaqiiصan نصيib min mamluukihi adoonkiisii ou hantay uga sugnaaday xaggiisa facalayhi korkiisa waxa ah khalaasuhu inuu fakiyo adoonka fii maalihi ou kaga fakiyo maalkiisa dhexdiisa ninkii adoon ou nus ku lahaa nuskayga waa xor yidhi waxaa laga rabaa oo korkiisa waajib ku ah haddiiba uu awoodi karo nuska kalena inuu ninkan lacag uga dhigo oo addoonka oo isaga isku qaato oo xoreeyo fain lam yakun lahu maalun maal hadduuna lahayn quwiba almamluuku addoonkii baa la qiimeeya qiimata cadlin qiimo dhexdhexaada uma istusciya marka adoonkiibaa shaqo laga shaqo raadi la yidhaahdaa hayra mashquuqin calayhi isagoon la dhibaynin jumladan istiscaaga war badan baa ku jira meesheedaan ugu tegay bacd alculamaa waxay leeyiin jumladan istiscaaga waa mudraj hadalka nebiga ka mid maaha yacnii haddii ninkii nuska ka xoreeyey hadduunan awood u lahayn inuu sii dhammaystiro addoonkii baa laleeya niyow shaqeey inta dhiman inta la qiimeeya addoonka kun dollar oo kale hadday dhimantaha kun dollar soo shaqeeyaa laleeyahay markaad shaqayso xoraad jumladaas dambe marka istiscaaga khilaa war badan baa ka jira ama wax miyaal mase waxaa laga wadaa istiscaagu macnihiisa ma waxay tahay ninkan addoonkani waa ku shaqaysanayaa maadaama uu qeyb ka leeyahay laakiin isagoon dhibaynin macaanideedu waa imaan doonta iyo inay mudraj tahay iyo inkan baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan hal yuqracu fi lqismati hal yuqracu ma la qori tuurayaa fi lqismati qeybta marka la qeybsanaya qismada ma loo qori tuurayaa qismada mararka qaar qori tuur baa loo baahanaya nin baa matalan dhul baa la gogoosana dad baa wadale waa kala goosgoosanaya nin meeshaanu rabaa nin meeshan buu rabaa hadhow marka maxaa lagu kala saaraya marka nin nin ka owleysanna ma jire waa loo qori tuuraa oo markaa markii la qayb qaybiyo shaygii wax walbaa meel la dhigo hayaha la qori tuuraa laleey nin walbaa qismada qeybta uu qorituurka ugu helayo walistihaami fiihi ayb iyo qorituur la qori tuurto ayb yani hadda qorituurka wax loo qori tuuran ina fahamto waa ansibada meeshaas yani qorituurku maaha nin in la leeyahay iska tag ma aha dhulku maalan markuu ahaayo boqol mitir markuu yahay saddex qof uu ka dhexeeyo boqolkii mitir markii la gooyo saddex qayb loo kala gooyo ninbaa wuxuu dhahay meeshaanaan rabaa mid meeshaan mid meeshaan midba meel buu sheegana ansibadaas marka ninba nin kastaa nasiibka loo cayinaayo marka muxuu ku imaanana qorituuruu ku imaanana hadhow haddii dhulkii qayb ka mida ceel iyo wax lamida hadduu ku yaalla ka waran markaas waxay noqonaysaa dadkii ninkii ceelka qeybtiisa helay xoogaa inuu u celiyo inta qiimayna wax la sameeya dadkan inuu u celceliyo qasmigu baab gaara waayo oo fiqiga kutubtiisa ku yaala laakiin hadda marka waxay tahay tacyiinka ansibada iyo qaybaha weeyaan wax lagu qori tuuraayo walistihaami qori tuurasha fiihi fi lqismati loo qori tuurto qال xdثna أbو نعيم وhو الفضل بن دukyn qال xdثna زكرياء qال سمعت cاmرا وهو الشhعبي يقول سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهma عن النبي صلى اه عل سلم qال مثل القائم على xدود اللh ilahay xuduudiisa midka ku taagan والواaطci فيiha n kan xuduuda alle ku taaganan gudbaynin والwaaطci فيiha iyo midka ku dhacayo gudbayo kamatali qowmin dad oo kale weeyaan istahamuu calaa safiinatin doon korkeed ku qori tuurtay fa asaaba bacduhum aclaaha qaarkood koray heleen wa bacduhum asfalaha qaarkoodna hoos fa kaana aladiina fii asfaliha hoos kuwii helay ida staquu hadday waraab doonaan oo inay waraab iyo biyo qaataan ay rabaan min almaai biyo inay waraabaan hadday rabaan maruu calaa man fowqahum korkooda dadka abay maraan faqaaluu waxay yidhaahdeen low annaa kharaqnaa fii nasiibinaa kharqan annagu haddaan nasiibkeenna iyo qeybteennii aan helnay haddaan dilaacinna dilaacin dilaac walam nu'di man fowqanaa kuwa naga korreeyna annaan dhibin lakaana xasana fain yatrukuuhum hadday ka tagaan wamaa araaduu iyo waxay dooneen halakuu jamiican kulligood waa halaagsameeyaan wain akhaduu calaa aydiihim gacmahooda hadday qabtaanna najow wanajow jamiican kuwanna waa badbaadayaan kuwanna waa badbaadayaan dhammaantood dadku marka hal doonay wada saaran yihiin maxalushaahidka marka waxay tahay hoos iyo kor marka la rabo in loo qaybiyo dadkan yaa hoos aaday yaa kor aaday waa loo qorituurqorituurkaasbaabu sharikati lyatiimi wa ahli lmiiraah agoonka sharikadiisa iyo dadka dhaxalka shirkadooda dadkii miiraat iyo dhaxal baa ka dhexeeya shirkay ku yihiin dhul aan la kala googoynina ayaa aabahood ka dhintay dhulkaasay shirki ku yihiin iyo agoonka sharikadiisa sideeda ibnu bataal wuxuu yidhi itafaquu calaa annahu laa tajuusu lmushaarakatu fii maali lyatiim ilaa an kaana lilyatiimi ilaa in kaana lilyatiimi fii dalika maslaxatun raajix ilaa idaa kaana lilyatiimi fii dalika maslaxatun raajixa agoonka maalkiisa sideeda in shirko la geliya ma aha ilaa inay maslaxa ugu jirta maaha agoonkii maalkiisii rahan lama dhigaa lama gelinaayo looma qaadaayo rahan shirko lama geliyo ilaa inay qibda daahira ugu sugan tahay maaha maslaxa raaji qaala xadaana cabdاlcaزiiz bn cabdillaahi alcaamiriyu اlweysiyu qaala xadaana ibraahim bnu sacdi can saalixi can ibni shihaabi qaala akhbaranii curwatu anahu sa'la caaishaةa radia allahu canha waqaala alleytu xadaanii yunus can ibni shihaab qaala akhbaranii curwat bnu zubayr anahu sa'la caaishata radia allahu canha can qowli اllahi tacaala wain khiftum ilaa warubaaca laga gaaro ayb fain khiftum u dhiga marka fain khiftum faqaalat waxay tihi yabna uktii habar yar hiya alyatiimatu waa gabadha agoonta ee yar abeed dhimanaya takuunu fii xajri waliyihaa ninka iyada weligeeda ah tarbiyadiisa hoosteeda ku jirta tushaarikuhu fii maalihi maalkiisana la wadaagayso yani waxay tahay nin baa dhintay gabar yaruu ka tegey gabadhaa yartay agoontaa weli waxaa u ah nin guursan karo haddana yacni waxaa weeyaan maalkiina wax ku leh in adeerkeeduu noqon karaa in adeerkiibuu noqon karaa gabaruu ka tegey iyo ibnu cam ibnu camka casabou noqona wax ka dhow ma leh waana guursan karaa sooma gabadhaan labadii waa jooga ayb markaa wuxuu yidhi hiya alyatiimatu takuunu fii xajri waliyiha tushaarikuhu fii maalihi maalkaasay la wadaagtaa oo laga tegay fayucjibuhu maaluhaa maalkeeda cajab gelinaya iyo wajamaaluhaa iyada quruxdeeda fayuriidu waliyuhaa weligeedii baa markaa wuxuu rabayaa an yatasawajaha inuu guursado bigayri an yuqsita fii sadaaqiha isagoon meherkeedii ku cadaalad falin ayb marka wuxuu isleeyay maalkiina qaybtaadiina qaado iyadiina guurso oo maalkaasna la wadaag keediina ile isagaana mas-uul ka ah soo maaha fa yucdiihaa wuxuu siinayaa midla maa yucdiihaa hayruhu wuxuu siinayaa marka waxa kayrkii ou siinayo kale fanuhuu fa yucdiihaa wuxuu siinayaa midla maa kii oo kale yucdiihaa iyada ou siin lahaa hayruhu hayrkii saasaa laga raba fanuhuu waxaa laga reebay an yankixuuhunna inay guursadaan ilaa an yuqsiduu lahunna inay u cadaalad falayaan maahan wayabluguu bihinna ay gaarsiinayaan aclaa sunnatihinna sunnadooda meesha ugu sarrayso fii sadaaqihaa meherkeeda ah hadduu rabo inuu guursado iyadoo kale inta lagu guursado ha siiyo oo meher ah yanii laba inuu isku daraa la diida gabadhan maadaama isaga uu mas-uul ka yahay xoogaa inuu meherkii ku dhibo ama uu meherkiiba uunan siininba wa umiruu waxaa la amray an yankixuu inay guursadaan maa daaba lahum wixii iyagu u diib noqdo u wanaagsanaanaya min annisaai naagihii markaa xaal ay ka mid yihiin kuwaasi siwaahunna oo ka soo haray gabdhahaas gabdhaha agoontaas inuu ka tago kuwa kale labo hal saddex intuu rabo guursada afar qaala curwatu qaalat caaishatu caaisha waxay tihi uma ina annaasa staftuu rasuula allahi sal ly slam dadkii nebigay su-aal ay fadwo weydiiyeen bacda hadihi alaayati aayaddan kadib yacnii aayadda tay ka wada wain khiftum an laa tuqsiduu aayaddaas aayaddaa kadib ayay waxay su-aaleen nebiga dadkeeda wayastaftuunaka markaa faanzla allahu ilaahi wuxuu soo dejiyey wayastaftuunaka fi nnisaa'i ilaa qowlihi watargabuuna an tankixuuhunna waladii dakara allaahu wuxuu ilaahay sheegay annahu yutlaa calayhim calaykum korkiinna in lagu aqrinayo filkitaabi kitaabka dhexdiisa alaayat aluulaa weeyaan alatii qaala fiiha wain khiftum an laa tuqsiduu fi lyataama fankixuu maa taaba lakum min annisaai mitna w hulaata w rubaac fain khiftum an laa tacdiluu fawaaxidatan aw maa malakat aymaanulabada aayad waa isfasirayaan aayaddaana markii hore soo degtay dadkii rasuulkay su-aal weydiiyeen tanaa timid marka dambe wayastaftuunaka fi nnisaa'i qul illaahu yuftiikum fiihinna wamaa yutlaa calaykum fi lkitaabi fii yataama annisaai alatii laa tu'tuunahunna maa kutiba lahunna watargabuuna an tankixuuhunna marka waxaas ilaahay uu leeyahay kitaabkaa la idinkugu akhriyey waxa korkiina lagu akhrinayo kitaabka ku sugan waa wain khiftum aayaddii hore qaalat caaishatu waqowlu llahi fi laayati alukhraa watargabuuna an tankixuuhunna yacnii hiya ragbatu axadikum midkiin doonistiisa liyatiimatihi ou doono agoontiisa isaga mas-uulka uu ka yahay allatii takuunu fii xajrihi xajrigiisa ahaanaysa dhexdeeda xiina takuunu qaliilata almaal markay maalkeedu uu yaryahay waljamaali quruxdeedu yar tahay aayadan fiiri watargabuuna an tankixuuhina laba fasir leh watargabuuna fii nikaaxihinna watargabuuna can nikaaxihinna lianna antan iyo ficilka mudaaricee ka dambeeyo fii ta'wiili masder masderka marka watargabuuna nikaaxahunna waa hab marka haddii la doonana fii ayaa lagu gudbin karaa haddii la doono can labada macno marka waa isbedelayaan labada macnona waxaa lagu kala xambaarayaa marna isagaan ba rabinoo waa nacayaa haddii lacagteedu xoolaheeduna ay yar tahay quruxdeeduna yar tahay waa dhiba guur iyo ma u sahlayo guurkiibuu ka dhibayaa oo ka meermeerinayaa isagiina ma rabo keyrkiina ma u guurinayo gabadhii waa dhiba mar kalena watar hadday maal leedahay oo qurux badan tahayna nikaaxeedii buu u ordayaa marka ilaa isagii baa welina u ah soo maha aayadda marka saas u hay fanuhu waa laga reeba an yankixuu inay guursadaan maa raqibuu fii maalihaa waxay doonaan jeclaystaan oo maalkeedii ayb ay ku jeclaysanayaan darteedo min yataama nisaa'i haweenkii agoo gabdhahooda yareer agoonta ah ah fii yataama nisaa yacni jinsigaas dumarka agoontooda ilaa bilqisti cadaalad inay ku guursanayaan oo mahar cadaalada siinayaan maahane min ajli raqbatihim canhunna alraqbatu canhunna iyo alraqbatu fiihinna iyo labadaba aayadda waa laga wada qaadan karaa maxalu shaahidkii marka waxay tahay ninkaa gabadhaa haddii marka maalkeeda uu hayo oo wax uu la leeyahay isagoo casabo qeyb casaba uu leeyahay iyadana farad bay leedahay inuu dhiba marka wareegi baabu sharikati fi laraadiina wagayriha sharikadii xukunkeeda caddayntiisiibuu u baabaya fi laradiina dhulalka la wadaago wagayrihaa dhul in shirka lagu noqon karo iyo eyrkeeda ayb hanti guurta oo la guurin kara keliya shirka laguma noqdee dhul xataa lagu noqon karo qaala xadaanaa cabdullaahi bnu muxamed wahuwa almusnadiyu qaala xadaanaa hishaamu qaala akhbaranaa macmarun can izuhriyi can abi slmta can jaabir bn cabdilaahi radi allahu canhuma qaal inamaa jacala anabiyu sal l salam nebigu wuxuu yeelay uu jideeyey ashufcata shufcada fii kulli maa shay dhammaantiis lam yuqsam aan la qaybinin waa dhulkii faidaa waqacat ilxuduudu xuduuddii hadday dhacdo wasurifat iduruqu jidadkii la kala leexiyey falaa shufcata shufca ma jirto ayb xadiidku marka wuxuu daliilu yahay dhulkii in la wadaagi karo baabun ay hada kani baabun baab weeyaan idaa qasama ashurakaa'u shurakadii hadday qaybsadaan adduura daarihi wagayraha iyo kayrkeed falaysa lahum rujuucun noqod ma leh walaa shufcatun shufcana ma leh guribaa ka dhexeeyey ama dhulaa ka dhexeeyey waa qaybsadeen mar haddii la qaybsaday qismadu waxaa weeyaan caqdi laasima waa caqdi laasimo aan laga noqon karin shaygii markii la kala qaybsadoo la kala baxay kadib aniga mayo ma rabo qaybtii kuma qanacsani wixii isku soo celi ma jirto mar dambe laysku soo celin maayo mar haddii dadkii shirkada ahaa ay waxoodii kala ceshteen soo noqod ma laho waa caqdi laasim ah walaa shufcatun shufcana ma leh shufca ma laha oo shufcadu goormay timaadaa markii wax la kala qaybiyey kadib shufca ma jirta oo ninkan haddii labadan ay kala baxeen oo ninkan qaybtiisii nin kale ka gatay ninkii baan bax dhahayaa shufcan waa shufcaysanaya horaan usoo marnay male qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa cabdulwaaxid huwa bnu ziyaad qaala xadaanaa macmaru can izuhriyi can abi salamata can jaabir bni cabdilaahi radia allaahu canhuma qaal qada nabiyu sala allahu alayh ali wasalama nebigu wuxuu xugumay bishufcati shufcadii fii kulli maa lam yuqsam waxaan la qaybinin oo dhan faidaa waqacat ilxuduudu xuduuddii hadday dhacdo wasurifat iduruqu jidadkii lakala leexiyo lakala iilo falaa shufcata shufca ma jirto baabu lishhtiraaki fi dahabi walfidati dahabkii iyo fidadii in la wadaago wamaa yakuunu fiihi sarfu yacni baabu lishhtiraaki fi dahabi walfidati ay jawaasuhu waa waa inay bannaan tahay wamaa yakuunu fiihi sarfu iyo wixii sarif ahaanayo ayb meeshaan marka ibnu badaal wuxuu yidhi ajmacuu calaa ana sharikata saxiixata an yukhrija kullu waaxidin midla maa akhraja saaxibahu uma yakhliطaa dalika xataa laa yatamayaza uma yatasarafaa jamiican shirkadu marka waxay tahay culamadu ku ijmaaceen kanna inuu soo bixiyo ninkan wuxuu soo bixiyo kale ilaan midkan meeshan wuxuu dhigay boqol kun oo dollar kanna boqol kun oo dollaru keenay waa laysku daray shirkow taa waa lagu ijmaacay qadarku inuu isla ekaado qasab maaha nin hadduu boqol kun keena nina konton kun oo u dhiibto hadhow faa'iidada unbay saa u kala wadaagayaan lak waa jaa-is dollar dollar wuxuu yidhi wa ajmacuu calaa ana sharikata bidaraahimi waddanaaniiri jaa-isatun daraahim iyo danaaniirna shirka waa lagu noqon karaa muxuu ka wadaana ninkanna diinaarow keenay kanna diinaarow keenay kan dirhamow keenay ninkanna dirhamow keenay jaa-is waayo waa lagu ijmaacay laakin ikhtalafuu waxay isku khilaafeen idaa kaanat iddanaaniiru min axadihimaa waadaraahimu min alaakhari laba ninaa inay shirka noqoto rabto waxay leeyihiin marka anigana danaaniir danaaniir jinsigeeda muxuu yahay waa dahab daraahimna muxuu yahay jinsigeeda waa fido waay marka midkaana inuu yidhi aniga fidaan uga qeyb gale shirkada kanna wuxuu yidhi aniga dahabaan uga qeyb gale shaafici waa diidayaan jumhuurkuna waxay leeyihiin waa bannaan tahay shaafici imaam maalik iyo kuufiyiini waa diidayaan thawri unbaa ogol kuufiyiinta ka ogol bukhaari tasarufkiisa waxaa ka muuqato thawri inuu waafaqsan yahay shaafici marka wuxuu leeyahay shaygan lagu shirkoobaa waa inuu mitli yahay markuu mitli yahay haddana daraahim iyo danaaniir wuxuu ahaadaba kan waxa uu bixinayo iyo midkan wuxuu bixinayo waa inay iswaafaqaan sifada iyo nooca annowcu wasifatu inay mid noqdaan annowcu wasifatu wuxuu ka wadaa noocii waa dahab dahab iyo dahab inay ahaadaan sifadii haddana wuxuu rabaa dahabka laftirkiisu waa inuu markaa haddii uu marka kala nooc uu noqdo midna uu yahay tibri midna uu madruub yahay maalan ma soconaysouleeyahay annowcu wasifatu inay iska yeeshaanoo shardina shaaficisa jumhuurku laakiin qaar waxaan ujeedaa ahlucilmiga qaar ka midana waxaas in loogu baahnay dad marka shirkadooda ay lacag aruurinaysa marka maxaa la sameeya dahab marka lacagta la qaadaayo waa inu isku nooc ahaato dollar marka in la aruuriyo shirkaa la rabaa toban qofaa shirkoobayso waa in dollar ay ku shir dollarka adiga keen intaas adiga keen adiga keen adiga keen waa in dollarkii markaa laysku daro shirkadii saasay ku jiraysaa marka laakiin hadduu midna dollar dhiibo midna uu bixiyo wax kale ma yeelaysa cardi hadduu noqdana badeec ma lagu shirkoobi karaa badeecadii ma ogola leanna badeecadii isla ekaanshaheeda iyo taqwiimkeeda iyaa galaya qaala xadaanii camru bnu caliyin qaala xadaanaa abu caasim can cuhmaana yacni bn alswad qaala akhbaranii sulaymaan bnu abi muslim qaala sa'altu abalminhaal can isarfi yadan biyadin sarifkan su-aalayo hoo iyo hooda ah faqaala wuxuu yidhi ishtaraytu ana wa shariikun lii anigii shariig nin shirka ila ahaa shay-an baan gadannay yaddan biyadin baan ku gadannay iyo wanasii'atan madal yacnii laba caqdi waay caqdina waa yaddan biyadin caqdiga kalena waa nasii'a shay bay hoo iyo hoo isdheheen ayb shay kalena waxay ku gateen marka hoo oo midkood maqan yahay anaa ku keenayo kan kale wixiisu og yahay ayb sidaas amase shaygan baa qeybna iyo dembiyadiinay noqotay qeyb kalena madalay noqotay madal nasii'a meeshaas marka waxaa soo gelaysa tafriiqu safqa tafriiqu safqadana waxaa la yidhaahdaa caqdiga baaca in lagu kulmiyo shay jaa-isa iyo shay aan jaa-is ahayn xukunkeeda waa soo sheegnay muxuu ahaan jiray intaas jaa-iskaana waa ku bannaan yahay beeciisa inta kalena waa ku waa ku baatil qaybtaas kale ayb labadaas suuro midkay doontay noqon karta hadda meesha fa jaaءana albaraa'u bnu caazib ayaa noo yimid fasalnaahu waa su-aalnay faqaala wuxuu yidhi facaltu ana wa shariikii zayd bnu arqam ayaa samaynay wasaأalna اnabiya sal l slam nabigaan su-aalna can dalika faqaala wuxuu yidhi maa kaana yadan biyadin fakhuduuhu wixii hoo iyo hoo aqaata wamaa kaana nasii'atan madal wixii ahna faruduuhu iska celiya baabu mushaarakati dimiyi wlmushrikiina fi lmusaaracati dimigii iyo mushrikiintii in wax lala wadaago fi lmusaaracati musaaracadii musaaracadu dhulkan fal intaa ka shaqay wixii ka soo baxo intaasaad leedahay intaasna anaaasoo mar ayb marka taas inay bannaan tahay marka intan inuu halkan keena maxaa maxaa qasbayan yacnii ninkii muslimka ah nin gaala inuu shirko la noqdo ma bannaan tahay way bannaan tahay masalada in la keeno bacdi alculamaa baa diidayaan waxay leeyihiin gaalka maalka uu keenayo xaaraan kama marno ribay ku dhaqmayaan sixun bay u dhaqmayaan laakiin culammada waxay leeyihiin gaalkan jizyaba waa laga qaadaa marka jizyada laga qaadayaba lacagta uu keenayo tii un soo maaha tacaamulkiisu marka wax dhiba male qala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa juwayriyat bnu asmaa can naaficin can cabdilaahi radia allaahu canhu qaal acdaa rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu siiyey khaybara khaybar alyahuuda buu siiyey an yacmaluuha inay ka shaqeeyaan wayasracuuha ay beeraan walahum shadru maa yakhruju minha waxa ka soo baxana nus inay leeyihiin waa shirko wa xooggooday iyaga ku shaqeeyaan xoogay shirko kula yihiin baabu qasmi alghanami waalcadli fiiha ariga qaybintiisa iyo in lagu cadaalad falo qaala xadaanaa qutaybat bnu saciid qaala xadaanaa alleyt can yaziid bni abi xabiib can abi lkhayr wahuwa alyazaniyu can cuqbata bni caamirin radia allaahu canhu ana rasuula allahi sal l slam acdaahu hanaman ari buu siiyey yaqsimuha calaa saxaabatihi saxaabadiisi uu ugu qaybqaybiyo daxaayaa udxi ahaan fabaqiya waxaa haray catuudun orgi fadakarahu lirasuuli illahi sal l slam nebigu u sheegay faqaala waxau yidhi daxi bihi anta adiga ku udxiyeyso xadiidkanna waa na soo maray tarjamada marka meeshuu ka waafaqayana waxay tahay nebiga ari buu yidhi dadka u kala qaybqaybiyo u gaarsiiye waa in la qaybin karo baabu sharikati sharikadii fi dacaami cuntada la wadaagayey iyo wagayrihi cunto keyrkeed shirka in lagu noqon karo wayudkaru waxaa la sheegayaa ana rajulan nin saawama wuxuu gorgoriyey shay-an wax fakhamasahu aakharu mid kalaa markaa qunjiyey xoogaa waa qanjaruuftay ama waa u iljabiyey fa ra'aa cumaru cumar wuxuu u arkay anna lahu sharikatan shirkad inuu ku leeyahay waxaas halkan tarjamada uu rabaa waxay tahay bukhaari fiqiga waxaa jira baab la yidhaha baabu baabu tawliyati waalishraaki waalmuraabaxati tawliye iyo ishraak iyo muraabaxa waxa la yidhaha halkan marka bukhaari wuxuu rabaa ishraagu inuu bannaan yahay ishraag marka maxay tahay nin baa wax gatay caqdigiisa wixiisii oo dhan waa og tahay markaasaa wuxuu ku yidhi waxaa tidhi warniya waxaan i wadaaji badeecadan wax iga sii i wadaaji markaasuu wuxuu le qad ashragtuka waa ku wadaajiyey yani waa ku wadaajiyey markuu yidhaahdo maxaa lagu xambaaraya nus iyo nusaan u leennahay ayb nus iyo nus ayaan u leennahay hadhow faa'iidadii laga helo nus iyo nus ayb ninkanna lafihiisii dabcan nus baa adiga lagaa rabaa inaad siiso wixii oo xoolahan ka soo bixiyey ishraak ayaa la yidhaha marka ishraagaas nin baa nin marka wax ka gorgorinayay nin kalaa meesha fadhiyo ninkiiba waxoogaa u iljabiyey cumar wuxuu u fahmay marka ninkan inuu ka wado war xoolaha ninkan nooga gad shirkaanna ku noqonaynaa cumar sidaasuu u gartay fara'aa cumaru anna lahu sharikatan shaygaas la gorgorinaayo inuu shirko ku leeyahay ayuu u fahmay cumar waa ka iska waa ka aamusa waa inay bannaan tahay marka taas qaala xadaana markaa haddii la yidhaha marka warniyo waxaan saddex meeloodoo meel iga sii waa kaa siiye bis waa marka saddex meeloodoo meeluu leeyahay ninkan qarashkii ninkan galayna waxaa laga rabaa saddex meeloodoo meel inuu soo dhiibto uu baxsado hadhowna faa'iidadii saddex marka loo qaybiya meeluu qaadana isaga ayb haddii laakiin aan qadar la sheegin oo la yidhaha warniyo i wadaaji waa ku wadaajiya nusaa lagu xambaara ninkan hadhow marka haddii boqol dollar shaygan laga bixiyo konton siiyaa la leeyahay ninkan konton uu kugu leeyahay adigana marka badeecadii wixii baad la leedahay faa'iidadii la wadaag qaala xadaanaa asbaqu bnu lfaraj qaala akhbaranii cabdullaahi bni wahbin qaala akhbaranii saciidun can zuhrata bni macbadin can jaddihi cabdillaahi bni hishaam wa kaana qad adraka nabiya sal l slam cabdullaahi bni hishaam nebiguu soo gaaray wadahabat bihi ummuhu hooyadii ayaa waxay ula tagtay nebiga zaynabu ahayd bintu xumaydin ilaa rasuulillahi ba ula tagtay sal l slam faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow baayichu la mubaayaco faqaala wuxuu yidhi nebigu huwa sagiirun waa yaryahay buu yidhi ma qaan gaarin ninka mubaayacadu mas-uuliyad waxbaa korayso ninaan qaan gaarin lalama mubaayacon karo famasaxa ra'sahu madaxiisiibuu marka nebigu masaxay wa dacaa lahu waan u duceeyey wiilkaa yar ayb wa can zuhrata bni macbadin an wuxuu leeyahay annahu kaana yakhruju bihi jadduhu awowgii ayuu ayaa la bixi jiray cabdullaahi bnu hishaam ila suuqi buu ula bixi jiray fayashtari acaama cuntadiibuu markaa iibinayey fayashtarii bihi fayashtarii acaama cunto ayuu soo gadanayey ninkaan nebiguu duceeyey oo ninkan awowga u ah fayalqaahu bnu cumara ibnu cumar ayaa marka la kulmaayey wo bnu zubayr iyo cabdullaahi bnu zubayr radia allaahu canhu fayaquulaani lahu waxay ku dhahayeen ashriknaa wax naga siina wadaaji badeecadan aad soo gadatay nagu dar fa ina nabiya sal l slam nebiga qad dacaa laka bilbarakati barakuu kugu duceeyey fa yushrikuhum waxbuu ka siinayo waa wadaajinaye farubamaa waxaa la arkaya ninka asaaba inuu helo alraaxilata gaadiid buuxo oo faa'iide ah inuu helo neefkii neef rati ama geel buuxo oo faa'iide ah inuu helaa la arkaya kamaa hiya siday tahay inuu u helo ayb fa yabcasu bihaa ila lmansil gurigiisa u geysan jiray nebigaa u duceeyey marka shayga uu soo gato inuu ka ribxo ribix badan uu ka helaa dhici jirta ibnu cumar iyo ibnu zubayrna waxay dhihi jireen isagoo wax soo gatay markay arkaan shirka aan kula noqonno nagu dar waa idinku daray uu dhihi jiray isagfaa'iidaday marka la wadaagaya ishraaggii marka ayuu u baabiyey ayaa xadiidka uu ka warramaya baabu sharikati fi raqiiqi addoonkii in la wadaago qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa jawayriyat bnu asmaa can naaficin can ibni cumara radia allahu canhuma can nabiy sal l slama qaal man actaqa qofkii xoreeya shirkan lahu nasiib isagu uu leeyahay fii mamluukin addoon uu ku leeyahay ka xoreeyo wajaba calayhi korkiisuu ku waajibay waxaa ku waajiba an yactiqa kullahu dhammaantii inuu xoreeyo in kaana lahu maalun hadduu leeyahay maal qadra tamanihi qiimihiisa la eg yuqaamu qiimata cadlin ayaa la soo joojinayaa dhexdhexaadnimo ama cadaalad qiimadeed wa yucdaa shurakaa'uhu shurakadiisa ayaa la siinayaa xisatahum ayaa la siinayaa qeybtii ay ku lahaayeen wayukhallaa sabiilulmuctiqi wa yukhallaa sabiilu lmuctaqi ninkii la xoreeyeyna xor baata iska tag baa lahay qala xadaana abu nucmaan qaala xadaana jariir bnu xaasim can qataadata can inadri bni anas can bashiir bni nahiik can abi hurayrata radia allahu canhu can nabiy sal l slama qaal man actaqa qofkii xoreeya shiksan lahu nasiib isaga u sugnaaday fii cabdinna ugu sugnaaday uctiqa kulluhu dhammaantii waa la xoreynaya in kaana lahu maalun hadduu maal leeyahay wailaa yustasca gayra mashquuqin calayhi xadiidka cidqiga uu noogu imaan doonaa maxalushaahidka addoon in laysla lahaa karo baabu lishtiraaki fi lhadyi waalbudni hadyiga iyo halaha in la wadaago shirko lagu noqdo wa idaa ashraka arajulu rajulan ninka haddii uu nin wadaajiyo fii hadyihi hadyigiisa uu wadaajiyo bacdamaa ahdaa markuu soo kaxeeyey kadib waa bannaan tahay qaala xadaanaa abu nucmaan qaala xadaanaa xamaad bnu zayd qaala akhbaranaa cabdilmalik bnu jurayj can cataa can jaabirin wa can taawuusin can ibni cabaasin radia allaahu canhum qaala qadima anabiyu sal l slam asxaabuhu nebiga asxaabtiisii baa soo galeen subxa raabicatin afar markay ahayd subxii afar ahaa min dilxijati dilxija afarteeda ahayd muhiliina bilxaji iyagoo xaj kusoo dhawaaqay laa yakhliquhum shay-un waxba uunan ku darsamaynin shayna aanu ku dheehmaynin falamaa qadimnaa markaan soo galnay amaranaa wouna amray fajacalnaaha cumratan baan ka dhignay wa an naxilla ilaa nisaa inaan naagaheennana inaan u xalaal noqonno oon u tegi karno fafashat fii daalika alqaalatu oraahdaas ayaa faaftay inuu nebigu saa yidhi qaala cataa'un faqaala jaabirun jaabir wuxuu yidhi fayaruuxu axadunaa ilaa minan midkaan minan iyuu tegayaa miya wadakaruhu dakarkiisana yaqduru maniyan ou dhibcaaya mani ay ka dhibcayso faqaala jaabirun bikafihi jaabir yani calaa cashiisii gacantiisii ayuu sidan ku yidhi yani manidii dhibciddeedii ishaaraya isagoo midkaan hadda uu xaaskiisii u soo tegay miyuu mina aadayaan fabalaga dalika anabiya sal l slam arrinkii nebiguu gaaray arrinkaas faqaama khatiiban waa istaagay isagoo qudbaynayo faqaala balaganii waxaa soo gaartay anna aqwaaman dad yaquuluuna kada wa kada inay dhahayaan wallaahi baan ku dhaartay la ana abaru anaa ka baarinimo badan wa atqaa lilaahi ka alla ka cabsi badan minhum dadkaas kuwaas walow annii istaqbaltu min amrii ma stadbartu maa ahdaytu haddii ay ii laaban tahay wixii iga soo tegay hadyi ma soo kaxeeyeen walowlaa anna maci alhadya la axlaltu faqaama suraaqatu bnu maalik bni jucshum ayaa kacay faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah hiya lanaa ow lilabad annaga maa iskale cumrada in xaj loo bedelo xajka in cumro loo fasakho mase waa abad faqaala waxa uu yidhi laa bal lilabadi weligeed waay qaala wajaءa caliy bnu abi aalib baa yimid faqaala axaduhumaa midkood wuxuu yidhi jaabir ama ibnu cabaas jaabirna waay mar yaquulu wuxuu yidhi labayka bima ahalla bihi rasuulu llahi sal l slam cali wuxuu yidhi ilaahow waxaan kugu dhawaaqay oon kugu ajiibay wixii nebigaaga uu kugu dhawaaqay wa qaala alaakharu ka kalena wuxuu yidhi ibnu cabaas riwaayadiisa labayka bixajati rasuuli llahi sal l slam labadaa lafdi baa kala duwan fa amara annabiyu sala allahu calayh waali wasalam nebigu wuxuu amray an yuqiima calaa ixraamihi ixraamkiisu inuu baaqi ku ahaado wa ashrakahu fi lhadyi nebigu wuxuu wax ka siiyey oo wadaajiyey hadyigii oo waday maxalushaahidka meesha ayb baabun man cadala cashratan min alghanami bijazuurin fi lqasmi toban neef oo ariya ninkii la simay oo la qiimo ekeeyey hal xagga qaybta toban neef oo ari ah ayuu hal neefoo geela la simay xagga qaybta qiimaha markii la fiiriyey saas isla ekaatay oo kale laakiin udxiyo iyo hadyi marka la samaynaayo halkii neef oo geela toddoba u dhigma ari ah tobankan hadda xadiidkan uu sheegaayo waa qismo iyo qeyb filqasmi buu ku qeyday fiiri bukhaari laakiin filhadyi iyo waludxiyati markay tahay toddobaa u dhigmayso qaala xadaanii muxamedu qaala ahbaranaa wakiicun can sufyaana can abiihi can cabaayata bni rifaacata can jaddihi raafic bni khadiij radia allaahu canhu qaal kunaa maca nabiy sal l slam bidilxulayfati min tihaamata dilxulayfadaasoo tihaamo ku taalla midaan marka miiqaadka inaynan ahaynaad garanayno fa asabnaa hanaman ari ayaan helnay ow ibilan ama geel facajila alqowmu dadkii waa degdegeen fa aglow biha alquduura dheryihii bay karkarsadeen hilibkaasay u karsadaan fajaءa rasuulu lahi sal l slam nebigaa yimid faamara biha faufi'at dheryihii karkaraayey biyahay waxa ay ku karkarsanayeen buu nebigu amray waa la gediyey uma cadala cashratan min alghanam toban neef oo ari ah ayuu bijazuurin hal kala mid dhigay waa markuu qaybinayo arigiina arigan marka haniimo waa haniimada marka la qaybinaaye toban neef oo ari booskeedu hal neef ka dhigay laakiin hadyiga udxyadasaama uma ina baciiran rati ayaa nadda diday walaysa fi lqowmi qowmkuna maaynan dhexdooda ma uusan ahayn ilaa khaylun yasiiratun farda yar maahane faxabasahu bisahmin ninbaa marka wuxuu ku celiyey leeb uu ku dhuftay falleer buu ku tuuray waa ku dhuftay faqaala rasuulu llahi sal l salam ina lihadihi lbahaa'imi awaabida ka awaabidi ilwaxshi famaa halabakum minha fasnacuu bihi haakada qaala qaala jadii ya rasuula allah inaa narjuu ow nakhaafu an nalqa alcaduwa gadan walaysa macanaa mudan afa nadbaxu bilqasabi faqaala jal ow arnaa ayuu yidhi maa anhara dama wadukira smu llaahi calayhi fakuluu ayb laysa asinna wdufura wasauxadiثukum can dalika ama sinu facadmun waama adufuru famuda alxabasha xadiidkan dabaaixduu ku imaana wixii dabaaix ka qusaayo hadda meeshaas qismada iyo qeybtaas toban ari ah inuu hal neef kaga la simay ayuu tilmaamaya